Qoysaskuwan badanaa ee hooyooyin awlaad iyo da'da ah yaa ku muuqati duruufo nololeed oo dhinaca nolole ahaana sayidka oo ku barakay minateediyo ka deganayaan magaalada Luuq ee gobolka Gedaa dadkunya way baya minata ka dhikadeena walyar oo iska kabadeensada baca kartoomo marooyin iyo ula qaarsho oo ku dhikadan geedo iyo weliba dhismo ee iyo deganyiin madaga barakacayaalka degmada Doolow Nuur Siraad iyo gudoomiyaha hanraabta Hibe Xasan Xaashi oo kormeeray xaalada dadka ku barakacay degmada Luuq ee gobolka Gedaa waybayo sheegana inay dadkunya baahan yihiin raashin minatiyo degan dawooyin iyo weliba daryeelo kale
biyaha oonka oo kale waa aad bay ugu dhibaatayeen dadkan waa dad oo barakac hadda nagu soo kordha hor leh waa caafimaad rug caafimaad kama jirto biyaana ka jirin maca daalika baadkii waa la mid ummado badanoo hadda waxaana soo gaaray sida hadda kareetooyinkan raran oo kale iyo dad baabuur yuudhiyaali keeneen baa nala jooga oo ka soo barakacay dagaalada luuq hadda ka dhacoo kale ilahi subxana wa tacala dagaaladana qabajaan leenahay ummado badanoo dee waayeella oo curyaamo oo baahiyaha gaarka qabaa ka mid ah waxaan marka codsan lahayn insha allah haddii ilaa yaro cid kaste oo barnaamijkan ka qayb qaadan karta inay ka qayb qaadato barakacyaalkan ay soo gaaraan waa sheegnay biyo waa kaalinta koowaad lambar labo caafimaadka waa la mid amni waa haysataan ummaddan ilahi subxana wa tacala ku mahadsan amni waa meesha ugu amni badan baa gobolka ee degmadan doolow ay tahay waa meel aad ammaankeeda u baalkiisan u khayr badan yahay laakiin dadkay waxaa weeyaan juuc wax la bahay baa ka jirto waxaan codsan lahayn ilaahay idinkiis dadkan barakacyaalka oo baahanayaalka oo barakaca inta badan xabaddii ka dhacday deegaanka luuqoo kale diisoor dadka imaada nala joogo shanqolow iyo eelbeegto jawaarey ummado ka soo barakacay waa nala joogaan oo isbuucan aysan soo gaarnoo dejinnay hadda saako kale waxaa nala jooga ilaa afar boqol ilaa saddex boqol shan boqol ilaa lix boqol siddeed boqol u dhexayso oo ka soo kacay dagaaladii ilaa shalay luuq ka socday arrimahaasaan hadda u soo gaarnay meesha barakaca waxaan soo dhaweynaynaa marka insha allahu cid kastoo ka qayb qaadan karto oo dadkaan dhibaataysan ka qayb qaadanayso waxaan aad iyo aad oga codsanayaa hay-adaha un-ka hay-adaha maaragta injo-ooyada dhammaan cid kasta oo reeladan ka qayb qaadan karta inay maaragta isbitaal deg dega ay u sameeyaan inay maaragta la soo gaaraan dadkan biyo la-aan xataa way ka sheeganayaan biyihii xataa gabaabsiga ka yihiin meeshaan oo maaragta faylkii ay saaka u istaagtay hooyada maaragtay umusha ah caagadii ay saaka la soo istaagtay meeshaan waxay la taagnaanaysaa intaasoo saacadood ay la taagnaanaysaa ayadoo maaragta aan taagnaan karin marka ilaahay bay u qabaan kolley waxay cunaan oo wixii ilaahay ugu talagalay ilaahay baa ugu keenaya meeshaan oo maaragtay hadda aniga baaqa in raashin ciddi u haysana way siin kartaa laakiin arrintai aad ii danqisay waxay tahay hooyo baa laga qaaday meeshaan markay marayso intaysan gaarin isbitaalkii gudaha doolow intaysan gaarin bay nafti ka dhacday oo maaragtay ugu baxa ugu dhimatay dhiigbax ay ugu dhimatay marka baaqa aan diraayo waxaa waaye inay hesho meeshaan rug caafimaad oo afar labaatanka saac si caadi a u shaqaynayso cid kastoo u awoodo iyo maaragta hay-adda un oo u awoodo iyo tii inja oo u awoodo inay sida ugu dhaqsiyaha badan ee ugu keenaan hooyooyinkan oo arrintaas ayada ah ee sida ugu dhaqsiyaha badan loogu sameeyayaan aad iyo aad iyo aad iyo codsanaa baaqaygana intaasuu ku salaysan yahay